عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف تسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعمة التوفيق ونسألك اللهم الهداية إلى أقوم الطريق ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك سيدنا محمد الذي بعثته للناس رحمة بسم الله إله مجعيسى له الرحمن mucamim araxmaanka ahayoo naxariistiisa ku camimayay khalaa'iqda oo dhan allii arraxiimi mukhasis raxiimka ahaayoo naxariistiisa ku khaas yeelayay aakhiro kuwa daacinta ah ee isaga adeecay ee mu'miniinta allaha magaciisa ayaan ku bilaabanaynaa sheikh markuu isagu qorayay allaha magaciisa ayaan ku alifayaa oo kitaabka ku ururinayaabaa u qadarnayd innagu markaan akrinaynana allaha magaciisaynu ku akriyaynaa marka bisinka shiikhu wuxuu u bilaabanayaa iyo xamdiga ka dambeeya iyo ilaahay buu kaga dayanayaayo qur-aanka kariimkaa baa bisinna ugu horeeya markaa kitaabka qur-aankaa soo qaadid xamdi baana ku xiga alxamdu lilaahi baa ku xiga akhlaaqda ilaahay baa marka ku dayanaya naxmaduka waanu ku mahadinaynaa allaahumma allahayow calaa nicmati tawfiiqi waanu kugu mahadinaynaa waafajinta nicmadeeda waa idaafa bayaaniya baa la yidhaahdaayo calaa nicmati tawfiiqi nicmo oo hiyo tawfiiqu iyaduba waafajin ah waafajinta nicamta ah khayrkana waafajinaysid taasaan ilaahayo kugu mahadinaynaa wanasaluka waxaanu ku weydiisanaynaa allaahumma allahayow alhidaayata hanuunin baan ku weydiisanaynaa ilaa aqwami dariiqin waddo midda ugu toosnaanshaha badan aa nugu hanuunisid wanusallii waxaanu ku salliyaynaa wanusallimu aanu salaamaynaa calaa nebiyika nebigaadii wa rasuulika rasuulkaadii sayidinaa sayidka nagi ahaa muxamadin ah kii la mahad badnaysiiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam alladii kaasoo bacadtahu aad didhay oo soo saadhay linnaasi dadka a u soo didhay raxmatan xaal u yahay naxariiso wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina baa la yidhiyo koonkao dhan baa nebigu naxariisu yahay bacadtahu aa soo saadhay linnaasi raxmatan naxariis wa andaqtahu aa hadalsiisay bilhudaa hanuun aa ku hadalsiisay oo aa kaga hadlisay hanuun iyo walxikmati xikmad xikmadduna waxa weeyaan dee qur-aankii iyo sunnadii nebiga labadaasaa nebigu akhrinayey oo dadka soo gaadhsiiyey wa calaa aalihi aalkiisana waanu ku salliyaynaayo waanu salaamaynaa iyo wa saxbihi saxaabadiisa alladiina kuwaasoo xafiduu xafideen hudaahu hanuunkiisa xafideen hanuunkii ayay xafideen hudaahu hanuunkiisa waa qur-aanka waballaquu gaadhsiiyeen hu hanuunkaas dadkii bay gaadhsiiyeen mafcuul kalaa iska go-an waballaquu ay gaadhsiiyeen annaasabay hanuunkaa gaadhsiiyeen oo saxaabadii iyo macnaha diinta say u fidiyeen ummaddii bay diinta sii gaadhsiiyeen nebiga gadaasha calayhi salaatu wasalaam wara-ow waxayna arkeen wara-ow arkeen oo nuurahu nebiga nuurkiisana arkeen ama nuurahu arkeen oo nuurka waxaa looga jeedaa qur-aanka kariimka ha weeyaan waanzalnaa ilaykum nuuran mubiina nuur cad baan idiin soo dejin waa qur-aanka faatabacuuhu markaasay raaceen nuurkii loo soo dejiyey ee qur-aanka kariimka ahaa ayay raaceen marka kitaabkaani waa kitaab cajab badan waxaa la yidhahdaa ataaj aljaamic lilusuul waa taaj waxaa la dhihi jiray waxa madaxa la saarto oo qofku meesha ugu sarraysa jirkiisa uu saa u saaro marka kutubta saasoo kale u joogaayo waa kitaab qiimigiisu aad iyo aada u sarreeyo marka usuushii kutubta usuusha la yidhaahdo oo marjica kutubtaas baa laga soo urushay taasoo jamcinaya axaadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana lagu soo aruuriyey shiikha qorayna sheikh faadil ah oo caalim oo callaamo ah oo shariif ah ayuu ahaayoo la dhihi jiray sheekh mansuur cali naasif taqriirka sharaxa yarna isla shiikaa leh waagii hore markuu kitaabka qoro toddoba sano wax yar dhiman qorayey ayaa lag- laga codsaday mar labaad inuu kitaabka misna sharxo markii lagu celceliyey isagoo aada u jecelay in sheikh kale sharxo isagousan sharxin baa markii dambe lagama maarmaan ay noqotay inuu isagu sharxo waana raggii waaweynaayo ee azhar raggaa weeyaan marka innaga sanad gaaban ayuuna kusoo gaaray shiikhii kitaabka qoray iyo shiikhii innaga inoo akriyey rag yar baa udhexeeyey sanadka gaabanna waxyaalaha faa'iidada badan ayuu ka mid yahay masalan waxaa noo akriyey shiikeennii sheekh cabdullaahi dayib baa noo akriyey waxa uu akriyey shiikh kale oo hadda nool oo la yidhaahdo sayid cali sayid axmed oo shiikhiisi ah waa laba sheekh wuxuu ka bartay oo isna ka soo qaaday sheekh moxamed saalix sheikh la yidhaahdo oo caalim callaamo ahaa oo faadilah waa sheikh saddexaad wuxuu shiikaasina ka qaado ka bartay sheikh cumar alashari waa afar shiikh shiika shanaadna waa sheikh kitaabka qoray innaga akrinteen laynoo akriyey iyo shiikii qoray afartaa shiikh baa inoo dhaxaysaba waa sanad aada u gaaban oo nadiif ah oo rag weliba ajillo ah sanadkooda shiikhu marka wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka bacdi fa ina cilma alxadiidi xadiidka cilmigiisa cilmu lxadiidku min ajali lculuumi culumta midda ugu weynanka badan weeye qadaran xagga qadarka wa acdamihaa midda ugu weynanka badan weeye nafcan xagga nafciga cilmigan cilmulxadiidka la yidhaahdo oo xadiidka inaad baratida waa culumta midka ugu weyn qadarka waa midka ugu weynanka badan xagga anfaca tifaacakeeda meel kasta daliilkeedii xadiidku waxu sheegay nebiga sunadiisa aa ku dayta calayhi salaatu wasalaam sababtu waxa weeye bay lianna mawduucahu mawduuca loo desi loo dejiyey cilmulxadiidku sunanu rasuuli rasuulka sunayaashiisii weeye iyo wa aahaaruhu raadadkiisii alqawliyatu ahayd qawliyada iyo walficliyatu midii ficliyada ahayd raadadkii nebiga midii qawligaayo nebigu ku hadlay iyo midii ficliga ahaydoo nebigu u sameeyey oo loo jeeray isagoo samaynaya calayhi salaatu wasalaam taas bay u degsanta taa cilmiga u degsanna cilmi ka fiican ma jiro wa fii haadihi taa dhexdeeda middaan dhexdeeda khayrunnaasi dadka khayrkoodiiba ah iyo wahidaayatum hidaayadoodii iyo hanuunkoodii ayaa ku sugan hanuunkoodiina waa ku sugan yahay adduunka ay ku hanuunayeen iyo wa fawzuhum liibaantoodii iyo wa sacaadatuhum guushoodii aakhira ay macnaha guulaystaan oo ay fawzaan oo ay liibaanaan labada daaroodba in la barto xadiidka lagu camal falo waxaa ku sugan adduunka iyo aakhiraba in lagu guulaysto falmushtaqilu bihi midka isku shuqliyey ee ku shuqloonsan bihi bilxadiidi xadiidka oo dadka ugu yeeraya macnaha baranaya daacin waa yeere qofka xadiidka baranaya waa yeere waa daaci yadcuu dadka ugu yeerayaa ilalxaqi xaqa ugu yeeraya mar labaadna wasiraajun weeye daacin weeye wasiraajun waa iftiin iyo faynuus iyo mataramakis iyo laambad iyo haddii hanuuninaya dadka ilaa rushdi rushdiga iyo sawaabka ayuu ku hanuuninayaa qofka cilmigan yaqaan waa daaci waana siraaj waa faynuus waa iftiin la ifsanayo weeyaan oo waxa weeyaan waman axsanu qawla miman dacaa ilallaahi buu noqonayaayo xaqa dadka dadka ugu yeeraya ayuu ka mid noqonaya xataa qaala ilaahuba ka yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiyullaahi moxamed nadara allahu alla ha nuuro oo ha iftiimiyo imra'an qof qofkaasoo samica minaa naga maqlay xagganaga xadiisan xadiid oo fa xafidahu xafiday xadiidkii xataa yuballiqahu ilaa uu ka gaarsiiyey hu xadiidkii dadka uu ka gaarsiiyey ilaa uu dadkii gaarsiinta waxaa looga jeeda hadduusan xataa xafidin hadduu usoo naqilo oo usoo guuriyo oo yowsanba xafidine markaa dadkii sidaa kusii gaarsiiyo taas baa waa waa la mid hadduu ummad u akriyo oo ma garanaysaa sidaa u akriyana kaba sii cajo badan oo u fasira ummadda wa qaala aydan nebigu wuxuu kaloo yidhi sala allahu calayh wasalam man xafida qofkii xafida calaa ummatii liummatii ummadayda qofkii u xafida ama usoo guuriya ama usoo naqila arbaciina xadiisan afartan xadiid oo min amri diinihaa diinteeda amarkeeda arrimaha diinteeda ka hadlaya bacasahu llahu ilaahay baa qofkaas soo dira soo saara yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada faqiihan xaal yahay caaliman xaal yahay isagoo faqiih ah caalim ah ayaa ilaahay soo saaraya markii ummadda lasoo baxsinayo wa fii riwaayatin waxa ay kutiba qofkaa waa la qoraa afartan xadiis macnaha ummadda soo gaarsiiyey fii zumrati alculamaa'i culammada jameecaadkoodaa lagu qoraa wa xushira waana lasoo xashriyaa fii zumrati shuhadaa'i dadka shuhadada ah oo ilaahay darti u shahiidoo nafta u waayey iyo diinta inay kor yeelaan dadkaas jumradooda iyo zumradooda iyo jameecaadkooda ayaa lasoo xashrinayaa maalinka qiyaamada xadiidkan waa xadiidka imaamu nawowi uu ku soo aroorin jiray kitaabkiisa arbaciinka ah gogasha hore waa xadiid xufaaddu isku waafaqsan yihiin inuu daciif yahay duruq badan ba ha ka yimaadeen laakiin culimmadu waxay kaloo isku waafaqsan yihiin in xadiidka daciifkaa lagu camal fali karo marka uu ka hadlayo fadaa'il alacmaal haddii loo qaato waa lagu camal fali karaa waana la qori karaa waana laisku akrin karaa walumuuru umuurtana shiiku wuxuu yidhi bimaqaasidihaa qasadyaalkeeda ahaatay umuurtu waa qasadyaalkeeda amar kasta wuxuu ku sharafoobaa ama ku xumaadaa qasadka laga leeyahay marka walumuuru muctabaratun mid la fiirinayo weeye bimaqaasidihaa qasadyaalkeeda qasadka aad leedahay mar hadduu qasad sarreeyo yahay camalka ku gaarsiinayana mid kasii sarreeyo noqonaya marka umuurtu bimaqaasidiha weeyaan falihaadaa sidaa darteed sidee xadiidku inuu yahay mid qadarkiisu sarreeyo sharaftiisuna badan tahay darteed iyo mar labaad walimaa shaygii fadarani allahu ilaahay igu abuuray calayhi dushiisa aniga sheekh kitaabka qorayay aniga ilahay wuxuu igu dul abuuray oo min xubilxadiisi xadiidka jacaylkiisa ah iyo washaqafi bihi kumamanaansho lagu mamanaado xadiidka aad aan u jeclahay cilmigu waa kala duwan yahay qofba maado ama xiisad ama cilmibaa qalbigiisu jecelyahy oo u ooman yahay oo cilmiyada kale kasii jecelyahay marka sheekhaani fanniga xadiidku aad u jeclaa oo u oomanaan jiray arrintaas labaada ilaahay ugu abuuray labada arrimood darteed ayaan fakartu waxaan ku fakeray buu yidhi fii jamci kitaabin kitaab ururintiisa kitaabkaasoo filxadiisi xadiiska dhexdiisa ahaaday kitaab xadiisa inaan qoro ayaan ku fakeray buu yidhi maadaama aan aad u jeclahay mar labaadna qofkii ururiya fadli badan loo sheegay wastashartu waxaan kala tashaday waa lala tashadaa dadkan kaa fiicane ahlalcilmi dadkii ahlu cilmiga ahaabaan bihi bijamcihi jamcintiisa iyo ururintiisa kala tashaday mar saddexaadna wastakhartu llaha tacaala ilaahay baan u istikhaarooday oo istikhaaro u tukaday oo in ilaahay sidaas sawaabka ay waafajiyo tacaala ilaahay sareeye fallaaxad lii waxaa ii iftay lawaaixu taysiiri taysiirka iyo fudaydka ifidyaalkeedii camalkaas aan rabo inaan qabto kitaabka weyn inaan qoraa baa ii ifayo taysiir inay fudud tahay oo camal la gudageli kara yahay oo dhib yar yahay oo ii sahlanaanayso baa ii iftay buu yidhi ilaa shayna markaad u istikaaraysid inaadan qaban karin oo culus yahay oo dhib badan yahay baa laga yaabaa inaad dareentid shayna inuu kuu fududaado inuu ii fududaanaya ii iftay buu yidhi wasadaad lii waxaa kaloo ii iftay buu yidhi masaabixu tabshiiri bishaarooyinka yaa iftiinadoodii iyo faynuusyaalkooda ayaa ii iftay bishaara helay buu yidhi factamatu waxaan cuskaday calaa rabbii rabbigay baan cuskaday wa ajmactu amrii amarkaygina waa goostay oo go-aan baan ku gaaray inaan kitaabku qoro mar hadda ehel cilmiga igula taliyeen istikaaro u tukaday ma garanaysaa bishaaraadnaan helay wa sharactu waan gudagalay buu yidhi fii ta'liifihi kitaabka alifidiisii iyo uruurintiisii calaa barakati illaahi baan ku gudagalay ilahay barakadiisa tacaala ilahay sareey ayaan ku gudagalay taxdartu waxaan soo xaadirsaday oo qalbiga ka soo xaadirsaday asaxa kutubilxadiisi xadiiska kutubtiisa midda ugu saxiixsan waa calaaha midda ugu saraynta badan sanadan xagga sanadka waxaan qalbiga ilaa qalbiga waxaa taqaanid waa ka akrin kadhaa moogtahay ama waa ku qalbigaada waa kusoo ridi kadhaa kutubtii xadiiska oo dhan baan qalbigayga kuwa ugu saxiixsan baan qalbigayga kusoo riday biir iyo mideeda ugu sanadka sarraysa halkaasa ilaa raba inuu ka dhexulo cilmiga hadda kusoo dhacaya waxaa qoraysa wax qalbigaada kusoo dhacay moogta waxa inuu uruuriyo rabaa waa kutub tiro badan shan iyo labaatan mujallad wey mujalladaadkooda matniga marka laisku daro kutubtaas wahiy kutubtaasi صaxiixulbukhaariyi wey wa صaxiixu muslimin wey wa sunanu abi daawuud wey wa jaamicu tirmidiyi wey walmujtaba linasai mujtaba oo nasai qoray weeye shantaa kitaab weeyaan waa kutubtii waaweyneyd kutubtaasaan qalbiga soo gashadabe marka kutubta ugu sanadka sarraysa oo cajaa'ibkaa wey sanadkoodu gaaban yahay oo fiican yahay oo nadiifka yahay bukhaari baa ugu horeeya bukhaari abu cabdillaahi maxamed bin ismaaciil weeyaano wuxuu dhashay boqol sagaashan iyo afar wuxuuna dhintay laba boqol konton iyo lixdii wax carruura kama tegin oo lab kutubti axaadiis tiro badan buu kitaabkiisa ku qoro xadiid kasta oo bukhaariga ku yaalla wuxuu yidhi markaan qorayo laba ragcadood baan tukanayay laba ragcadood oo sunnaha xadiid kasta markaan qorayo lix iyo toban sano buu qoray kitaabkiisa bukhaariga ilaa sagaal boqol oo nin sagaashan kun oo nin baa ka maqlay oo ka bartay xadiis badan baa ku taalla kitaabka labaad saxiixu muslimka weeyaan imaamu muslim baa qoray laba boqol iyo afartii waa uu dhashay wuxuuna dhintay laba boqol lixdan iyo kowdii waa ka dambeeyey waa sheikh cajaa'ib oo fadli badan ayuu ahaa culimmada qaar baa le bukhaari iyo muslim muslim baa oo fadli badan laakiin waxaa loo badan yahay bukhaari inuu fadli badan yahay kitaabkiisu waa kitaab cajab badan weeye qaabku u qoran yahay iyo qaabku u kala baabeeyey iyo qaabku u tartiibiyey waa kitaab cajaa'ib weeyaan saasay tahay bukhaari aad buu u weynayn jiray muslim markuu bukhaari u tago cagahu ka dhunkan jira wuxuu dhihi jiray ninka xadiidka daaweeyo takhtarkii xadiidka wuu dhihi jiray waxaa ku xigaa sunan abi daawuud sulaymaan bin ulashcah laba boqol iyo labadii buu dhashay wuxuuna dhintay laba boqol toddobaatan iyo shantii axaadiis badan buu isaguna ku qoray kitaabkiisu waa kitaab cajaa'iba waxaa la yidhi ninna dhib dushiisa ma saarna wax cilmiya inuusan ba qorin ilaa kitaabkaa mooyaane ninkaan cilmi kale wax ka qorin waxba dushiisa dhiba ma saarna ilaa kitaabkaa mooyaane kitaabkaa ninkaan wax ka qorinoo baran oo akrisan waxbaa dul saaran weeye cilmi weyn baa ka maqan waxaa ku xiga kitaabka la yidhaahdo jaamicu tirmidi waxaa la yidhaha abu ciisa moxamed binu ciisa baa la yidhahda labadii boqol boo dhashay laba boqol toddobaatan iyo sagaalna waa dhintay intaasuu jira nin xaafida oo xalaal miirasho badan oo cajaa'ib ah ayuu ahaa isaguna ninka noocaas ayuu isaguna ahaa walmujtabaa linasay imaamu nasay baa kan qorar qorayo sunanu nasay baa la yidhaahdaa waa kitaab cajab badan oo fadli badan isaga laftiisu laba boqol toban iyo shan boo dhashay wuxuuna dhintay saddex boqol iyo saddexdii waa raggaan waa rag selafku waa saddexdii qarni oo nebigu wada duceeyey weeye calayhi salaatu wasalaam rag wada cajab badan weeyaan raggaan oo dhan wax caraba waa wada cajami raggaan xadiidka ugu sarreeya oo aimada xadiidka ah imaamu muslim mooyaane ragga kaleo dhan waa rag aan carab ahayn weeyaan waa rag ilaahay xadiidka u dhalaaliyey oo u jilciyey sidii nabiyullaahi daawuud ilaahay biraha ugu jilciyey oo kale raggaan oo dhan madhabka imaamu shaafici bay haysteen shaafici iyo waa horreeyeen raggaan bukhaarigaana iyo muslimkaana iyo laguu sheegayey shaafici iyo kuwa horreeyey shaafici iyaa horreeyey aimada afarta madhab baa sii horreeyey taarikhda waa in lala socdo madhabka imaamu shaafici bay dhammaan haysteen baa lagu leeyahy xataa bukhaari culimada qaar baa waxay leeyihiin imaamu bukhaari khilaaf baa ka jira inuu isagu madhabka imaam shaafici haysay iyo inuusan haysano isagu mustaqil aha madax banaanaa qaarna waxay leeyihin waa haysa lakin kuwa kale waa wada haysay madhabka imaam shaafici ba haysa saasay ahaayeen rag cajaa'ib bay ahaayeen sidaasaa ku ogaanaysaa wa haadihi midaan hiya lusuulu lkhamsatu usuushi shanta ahayd wey shantan kitaab allatii usuushaasoo ishtaharad caan baxday fi lummati ummadda dhexdeeda ku shuurowday wartadadhaa ayna ka raali noqotay ummaddu waa limaan lahaa waxa u sugnaaday oo kutubtan min almakaanati alculyaa derajo sarraysa fi lxadiisi xadiidka dhexdiisa ay ku leedahay makaana derajo sare ayay xadiidka dhexdiisa kutubtaani ku leedahay mar labaad waliannahaa usuushaan iyo kutubtaani jamacad waxay jamcisay min ashareecati shareecada maa caza wixii casiis noqday oo waqalaa samanu lacagtiisu qaaliga noqotay wax aan la goyn karin axaadiis aan lacag goynkadha jirin baa kuugu dhex taalla weeyaan kutubtaa marka qaaligaa baa kitaabka laga soo urushay casiiz waxa la wax qaaliga ah oo sharafta leh waqalaa samanuhu samankiisuna uu qaaliga noqday waa kutub cajaa'iba weeyaan kutubta noocaasa macnaha weeyaan waa usuul lkhamsa baa la yidhahdaa waa kutub cajab badan oo marjic ah oo xadiis rasuulka calayhi salatu wasalaam lagu urushay bal iskaba dhaafay yidhi shiikhu hiya kutubtaani ashareecatu shareecadii weeyaan kulluhaa dhammaanteed shareecadii oo dhan kutubtaana ku dhex taalla shareecadii oo dhan kutubtaana laga dhexelaya sidaasi ku noqota marka imaamu tirmidi oo kale kitaabkiisa wuxuu yidhi man kaana kitaabii fii beyti gurigayga nin gurigiisa ninkii kitaabkaygu yaallo fakaannamaa fii beyti nabiyu yatakalam waaba iyadoo ay ka dhigan tahay gurigiisa nebi hadlaya inuu fadhiyo ilaa xadiisi rasuulka markay gurigaada taallo dee nebigii oo hadlaya gurigaada iyadoo joogo oo kale weeyaan adigu adaan maqlayna ilaa hadalladiisi iyo kuu qoran baa guriga kuu dhex yaalla ma ogtahay saasoo kale weeyaan marka waaba shareecadii oo dhan ba yidhi kamaa qaala alimaamu nawowiyu sidii imaamu nawowiga oo yidhi radia allahu canhu oo muxuu yidhi waatan hadalkiisi maqaalada imaamu nawowi waxayd maa shada kama bixin ama kama shaad noqon can ilusuuli alkhamsati usuusha shanta ah min saxiixi xadiisi rasuuli rasuulka xadiidkiisi saxiix ahaa kiisi saxiix ahaa ila nadrulyasiiru qadar yar mooyaane kutubtan usuulu khamsaha la yidhahdaa shanta ah axaadiisii rasuulka waa ku wada taallaa ilaa wax yar mooyaane sidaasuu yidhi wax yar mooyaane waa ku wada taallaabu ku leeyihi walaa shaka shakina ma leh oo arrintaa laga shakin maayo sababtoo ah fa fiihaa usuululkhamsa dhexdeeda waxaa ahaaday xaajatulinsaani insaanka baahidiisii ayaa ku yaalla lisacaadati dunyaa adduunka macnaha adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba liibaanateedana oo ugu baahan yahay wax kastoo adduunka iyo aakhiraba ugu baahan yahay axaadiisa rasuulka laga dhexelaya ummahaatulkhamsaa ku taalla usuulkhamsaa ku taalla sidaa wey ummahaatu sidaa kuugu taalla kutubta noocaas weye marka sheikhu wuxuu leeyahay axaadiisa kale oo hadda ka maqnayd oo usuululkhamsa laga waayeyna kutub kalean ka dhex doonay oo muwada imaamu maalik iyo ayaan kasoo dhexelay buu yidhi markaasaa qaadiciyaad kitaabka la yidhahdo ashifa qaadiciyaad leeyahay iyo markaasaan misna kitaabkan ku dhex qoray marka kitaabkan taajka ah axaadiistii oo dhan usuululkhamsa kuwii ku taallay iyo kuwii meelo kala jirayba waa kuugu qoray buu kuleeyahay intii muhimka ahayd uma nadartu waxaan fiirshay bu yidhi awal waxay kuugu cadfan tahay fastaxdartu waxaan soo xaadirsaday kutubtii qalbiga uma nadartu waan fiiriyey fiihaa kutubtii nadratan caamatan eegma caama fiirin guud ahaaneed wadafiqtu waxaan gudagalay udmijuhaa inaan uruurinayo kutubtaas waaweyn axaadiisii ku taallay inaan uruurinayo kullahaa dhammaanteed bitamaamihaa dhammaystirkeeda lala qabo aan ku uruurinayo fii mualafin fii kitaabin mualafin kitaab la alifay waaxidin oo keliya hal kitaaboo mualaf oo la qoray oo taajka ah baan axaadiisii kutubtaa usuusha ku taallay ayaan kusoo uruurinaya buyidhi oo kusoo qoray kusoo uruurinaya udmijuha inaan uruurinayo oo dhex gelinayo kullahaa dhammaanteed bitamaamiha lala qabo fii mualafin fii kitaabin mualafin kitaabkaas waaxidin oo keliya uhadibu xaalaan saafi yeelayo kutubahu kutubtiisa tahdiidan saafi yeelid wa uxariru aanna sugayo abwaabahu kitaabka baababkiisa taxriiran sugid aad iyo aad baan u sugay oo u shaandheeyey oo u haadiyey buu ku leeyahay maxaan saa ugu samaynayaa likay ashfiya bihi saan ugu shaafiyo haliilii aniga oonkayga anaa fanniga aada ugu oomanaayo anaa ku oonbaxayey mar labaadna wa udxifa saan ugu habeeyo bihi kitaabkan cushaaqa cilmilxadiisi xadiidka cilmigiisa kuwa u cishqisan oo caashiqiinta u ah si aan ugu hadiyeeyo ay u bartaan oo akhrisaan oo iskugu akhriyaan oo u camal falaan kitaabkaasa marka wuxuu leeyahy istilaax iyo muqadamo iyo qaab loo afgarto waxa ku qoran istilaaxul kitaab waa kan marka aa saa ula socon lahayd wey raqabatan buu yidhi fi likhtisaari almacluufi igtafaytu taasaa ku camalfalaysa igtafaytu waa kaaftooma min ariwaayaati baan ka kaaftooma riwaayado riwaayadihii almukararati la soo celceliyey intaasoo xadiis oo riwaayadood oo iska daba noqnoqonaya kuwada qorimaya kitaabka si aan loogu daalin waa ka kaaftooma waxaan ku kaaftoomay biajmacihaa biakhdi ajmacihaa baa leedahay tan ugu jamcin badan riwaayadaha qaadashadeeda lilaxkaami ugu jamcin badan riwaayadaha waxaan ku kaaftoomay midda inaan qaato ugu jamcinta badan axkaamta shan riwaayadood hadday timaado midda ugu jamcinta badan baan qaadanaya maxaan saa u yeelayaa gadaalu noqo raqbatan liajli raqba jerin iyo jacayl darteed fil ikhtisaari aan jeclaysanayo soo gaabintii ikhtisaarkii alma'luufi loo dunmay alma'luufi loo dunmay baa leeda dadku waxay jecel yihin waxa lasoo koobo oo aan dheerayn oo aan iska soo dabacelcelin marka raqbatan jacayl fil ikhtisaari aan jeclahay soo gaabin ikhtisaarkii alma'luufi loo dunmay darteed baan iktafaytu kaaftoomay min riwaayaati baan ka kaaftoomay riwaayaadka almukararati lasoo tikraariyo lasoo celceliyey biajmacihaa baana ku kaaftoomay midda ugu jamcinta badan qaadashadeeda lilaxkaami ugu jamcinta badan kama ktafaytu saanba u kaaftoomayba min asanadi sanadka iyo ragga badan oo xadiidka wariyeyba saan ugaga kaaftoomay biraawilxadiidi xadiidka kii wariyey fii awalihi awalkiisa xadiidka awalkiisa kii wariyey raawiga wariyey maala saxaabiga can abi hurayra can anas can ibni cumar can ibni cabaas raggaan badan oo ilaa bukhaari la soo gaaro raggaaso dhan waxba kuu qori mayo oo kutubta ay kuu sheegto usuusha ah ee saxaabiga keliyan kuu sheegaya fii awalihi iyo wa mukharijihi baan ku kaaftoomay ninka soo takhriijiyey oo soo saaray fii aakhirihi aakhirkiisa bukhaari muslim tirmidi abu daawuud baa wariyey keliyan ku dhahaya marka xagga hore waxaan kaga kaaftoomay ninkii ugu sareeyey saxaabigii xagga dambena ninkii kitaabkiisa ku qora xadiidka kitaabkiisa ku yaala bes labadan dhig wa qasdan u qasdi darteed lilifaadati aan u qastayo faa'iidayn biaxsani usluubin usluub midka ugu wanaagga badan ayaan iltizamtu iltizamtudaana ku camalfalas iltizamtu waan laazimay fi naqli naqliga iyo soo raridda waxaan laazimay oo islaazimayey maa yaqacu ikhtiyaari doorashadooda waxay ku dul dhacdo calayhi dushiisa wixii anigu doorashadayda ku dul dhacdo oo min lafdi lbukhaariyi bukhaari lafdigiisa ah ow muslimin muslim lafdigiisa ah ayaan islaazimiyey fii maa xadiidkii baa leedahay ishtarakaa fiihi labadooday wadaagsadaan bukhaari iyo muslim bay wadaagsadaan ay wada wariyeen walow maca kayrihimaa cid kale macoodba ha wariyeen oo culimo kale haba la warisee maxaan saa u samaynayaa qasdan uqasdid lilifaadati aan u qasayo faa'iidayn biaxsani usluubin usluub midka ugu wanaagga badanna aan ku faa'iideeyo aan ku faa'iideeyo waddada ugu wanaagsan saan ugu faa'iideeyo xadiidka anigu aan doorto ayaan meesha ku qoraya oo kan bukhaariya ama kan muslimba ama labadoodaba waxay wadaagsadaan ama haddii bukhaariya muslimba wariyeen kan bukhaari haddaan doortana kan bukhaari baan taajka ku qoraya kan muslim haddaan doortana xadiidkii muslim riwaayadiisi baan ku qoraya fain ishtaraka haddou la wadaagsado albukhaariyu imaamu bukhaari maca gayri muslimin muslim cidaan ahayn bukhaari iyo xadiidka waxaa warsheeyey sheikh kale oo aan muslim ahayn sida abu daawuud iyo tirmidi iyo nasa-i naqaltu markaa waxaan soo rarayaa lafda albukhaariyi bukhaari lafdigiisa baan soo raraya isagaa ugu sarreeya ilaahay wain ishtaraka muslimun muslim haddou la wadaagsado maca hayri lbukhaariyi bukhaari cid aan ahayn oo bukhaari muslim iyo cid kaloo aan bukhaari ahayn baa xadiidka wada wariyey naqaltu waxaan soo rarayaa lafda muslimin ereyg ereygii muslim oo hadhowta haddaa xadiidka lafdigiisa rabtid inaad kutubta waaweyn ka raadsid waxaad ogaanaysaa muslim inuu wariyey kitaabka muslimkaasaa u kala bixinaysaa waa ka heleysaa marjica wain kaana alxadiidu haddou xadiidku ahaado marwiyan mid loo wariyey baa leedahay liasxaabi sunan asxaabu sunan haddii xadiidka wariyeen oo loo wariyey asxaabu sunan ma taqaan hadda baro abu daawuud tirmidi nasaa-i saddexdaa nin hadday xadiidku wariyeen naqaltu waxaan soo rarayaa lafda abi daawuud abi daawuud lafdigiisi iyo ereygiisi oraahdiisi wain naqaltu haddaan soo raro hayrahu kayrkiisna oo aan abu daawuud ahaynna bayantuhu hu oo eyrkaas waa caddaynaya hu oo eyrkaas waa caddaynaya warubamaa qultu inaan dhahaaba la arkaa rawaahu tirmidiyu baa wariyey iyo wasaaxibaahu markaa tirmidi baa lafdiga leh labadiisa saaxibna abu daawuud iyo nasaa-i weeyaan wain qultu haddaan ku dhaho waa isilaaxiiyo rawaahu sheekhaan kitaabka dhexdiisa haddaa ku aragta xadiidkan rawaahu sheekhaan baa wariyey canaytu waxaan uga jeedaa albukhaariya bukhaari iyo wamusliman imaam muslim sheekhaan waxaa la yidhaahdaa haddii xadiid fanulxadiid la dhex marayo bukhaariya muslim fiqiga markii la marayana laba shiikoo kale a la yidhahdaa ha laakiin markii halkaan la marayo waxaa la yidhaahdaa bukhaari iyo muslim marka rawaahu sheekhaan baan ku dhahaya magacooda kuu sheegi maayo isilaaxa baro wain qultu haddaan ku dhaho rawaahu alaaatu saddexdii baa warisay saddexda waa inaad taqaanid aradtu waxaan ujeedaa ashaykhayni labadii sheekh waa bukhaari iyo muslim iyo waa abaa daawuud baa ujeeda wain qultu haddaan ku dhaho rawaahularbacatu afartii baa warisayna qasadtu waxaan ujeedaa ahalaaata saddexdaa hadda lasoo sheego sheekhayn iyo abu daawuud iyo watirmidi imaamu tirmidi وإن قلت هدان كل رواه الخمسة شنتي نبا ورسي شنتي شيخ عنيت واحد نجد على أربعة أفر طارئ بخاري مسلم أبو داود ترمذي إيه والنسائية وشنكو شنتا سأجد سلاح كتاب ساولا سعو وإن قلت هدان كل رواه واحد وري أصحاب السنن بحديثك ورسينا هل نقول لنا وحب الله سعونا أصحاب السنة نقاني لذلك كان كبر وقصته وحن نجينا أبو داود والترمذية والنسائي صدح لنا نبا وجينا صدح لنا نكون شغل walow ikhtalafa nidaam nidaamka hadduu iskhilaafo can haadaa sidaa hadduu iska khilaafo oo raggu isku dhex qasmaan oo sidaa iska khilaaftana bayantuhu waan caddaynayaa binnasi baan ku caddaynayaa magacaabid caleyhi aan magacaabo dushiisa nas waa magacaabid binnasi magacaabid caleyhi dushiisa aan magacaabo nidaamkaas istilaaxaas haddii arrintu iskhilaafto cidda kaloo meesha soo gasha waaba kuu magacaabaya kaaba qaran mayo anaaba kuu magacaabaya dhan kale markii laga fiirsho wa kullu mawduucin mawduuc kasta mawduucaasoo yadullu tusaya calaa camalin camal camalkaasoo muratabin la kala ratibay camal kala dhigdhigan oo kala horeeya mawduuc kastoo tusaya oo camalka kala ratiban maxaa ka mid a ka salaati sida salaada oo kale walxaji xajka oo kale wadactu waa dejinaya axaadiisahu mawduucaas axaadiistiisa calaa wafqi tartiibi baan u dejinaya tartiibka si waafaqsan alladii tartiibkaasoo amara u amray bihi tartiibkaba ashaaricu sharcigu shaaricu amray oo allah ah ama rasuulka ah xaqiiqatan waa allah majaasna waa nebi maxamed alayh salam shaaricu haddaa maqashid waxa weeyaan mawduuc kasta oo camalkiisu muratabka leeyahay masalan salaada oo kale camalkeedu waa kala tartiibsanya weesaa ka horeysa intaadan tukan weesada waa sii kala tartiibsanta inaad falaxalatid bismillahi raxman raxim inaad dhabisa ku bilowdid gacnaha inaad dhaqdid inaad niyeysatid qaabkaas u kala dhigdhiganta siday u kala horreysay baan u kala horumarinaya kitaabkaan si cajaayiba ku arki doonaa insha allahu tacaala waa kala dhigdhigaya camalba mid intuu ka horreeyey siday u kala horreysaan u kala horumarinaya haye xajka oo kale waa kala horumarinaya waka tartiibkii sharcigu amray baan kugu kala horumarinaya ee baab dambe soo horumarin maayo salaada oo kale niyadii baan kugu hormarinaya niyo haddaa niyeysata maxaa la dhahaa salaadii markaa gelisa takbiirat ixraam sama allahu akbar iyadii baan isna ka hadlaya sidaasaan ku wadaya wa ama fii kayri dalika waxa waxaan ahayn oo camalkii mawduuc kastoo camalkiisa uusan kala tartiibsanayn faqad kuntu waxaan ahaaday buy fi lqaalibi inta badan qaalibka uqadimu kii hormariya maa kii hormariya yarwiihe warinayaan alkasiiru ragga badan mar haddaan camalku kala tartiibsanayn waxaan hormarinayaa maa yarwiihi lkasiiru ragga badan waxay wariyeen yaan ka hormarinayaa calaa kayrihi kayrkiis oo rag yar wariye xataa akhtima ilaa aan marka ugu dambaysa kaga khatimo albaaba baabkaas aan ka hadlayay bilaxaadiisi alfardiyati axaadiista fardiga ah axaadiis fardiga waa maxay axaadiis hal sheekh la keliyoobay oo fardiyaad ah fardiyaad axaadiistaasaan ku khatimaya marka ugu dambaysa oo hal nin la keliyoobay tirmidi bayna u badanta waase in kaanat in wujidad waa taamo in kaanat in wujidad haddii la helo sidaa weeyaan in kaanat in wujidad haddii la helo muraaciyan xaalaan ahay kii ilaalinaya weliba taqdiima asaxiixi xadiidka saxiixa hormarintiisa calaa kayrihi aan ka hormarinaya keyrkaas aan ka hormarinaya xadiis baa halkaan taalla baab baan ku wada qoraya kan saxiixa baan ugu hor qoraya kan kayru saxiixa waa laga hormaraya kan saxiixa ahayn muxuu noqon karaa mid xasana ama mid daciifa saxiixaan ugu hormarinaya kan saxiixa baa ugu hormaraya ilaa maa mooyaane yaktadii keenaya khilaafa dalika dalika madkuurkaas salaafkiisa dalika waa madkuurkaa lasoo sheegay salaafkeeda wax keenaya mooyaane oo haddii sidaas si khilaafsan arrintu ay keenayso waa isdaba marinaya markaas oo maxaa ka mid a ka taqdiimi mansuuqin xadiis la nasakhay hormarintiisa calaa naasikii laga hormariyo kii isaga nasakhay wa mujmalin xadiis mujmalo hormarintiisa calaa mufasirihi laga hormariyo kii fasirahayey waxa weeyaan waxay ahayd in axaadiista ragga badan wariyeen la hormariyo axaadiista fardigaana la gadaal mariyo xadiiska saxiixa in la hor qoro xasanka iyo daciifkana la gadaal mariyo haddii arrintu sidaas si khilaafsan ay keento waa isdaba marinaya qaacidada waa la khilaafaya oo waa maxay masalan halkan laba xadiis baa yaal mid waa mansuuq waa la nasakh waagi hore u shaqayn jiray waa la nasakh waxa halkan kaloo yaalla kii nasakhay kaas ama halkan waxaa yaalla xadiis mujmala mujmal waa maxay xadiis macno duuduuban sheegaya halkaana waxaa yaal xadiiskii mufasirkaayo macnaha duuduuban kala dhigdhigayey oo fasirayey haddii arrintu sidaa noqoto waxaan hormarinayaa xadiiska la nasakhay si aad marka hore isaga u akhrisatid waxaan ka gadaal marinayaa kii nasakhay oo aad ku dhegi lahayd oo dembeeyey xadiidka mujmalka ayo macnaha guud sheegay baan hor marinayaa waxaan gadaal marinayaa oo kuu gadaal marinaya kii macnaha mufasirka ahaayo arrinta kala dhigdhigay saasaa ula soconaysa ule kitaabka waxaana dhici kadha ka naasikaay kii ragga badan warshee wari wariyeen inuu noqdo ragga badan awalna waxa la rabaa kan ragga badan wariyeen in la hormariyo soo maaha naasikaana maanta waxa laga inuu noqdo kii ragga badan wariye ama inuuba noqdo naasikaani kii hayru saxiixaayo xasanka aha xasan ama naasikaani wuxuu noqonayaa saxiixi xasankii baa la hormarinaya naasikiiyo saxiixa ilaa awal taqdiima saxiix saxiixa la hormarinaya soo maaha saxiixi baa maanta gadaal maraya xasankii baa hormaraya mujmalkii baa hormaraya oo xasana mufasirkiisii oo saxiixa gadaal maraya kii ragga badan ay wariyeen baa gadaal maraya waxaa hormaraya kii ragga yar ay wariyeen ilaa maa yakta bikhilaafi dalika weya ka taqdiimi mansuuqin xadiidkii la nasakhay macnaha hormarintiisa weye calaa naasikhi laga hormariya kii nasakhay axaadiis waa isnasakdaa ma ogtahay wa mujmalin baa la hormariya macnaha duuduuban kii sheegay calaa mufasirihi baana laga hormarinaya kii macnaha kala dhigday ee caddeeyo fasiray saasa ula nason waa istilaax cajaa'ib qaabka kitaabka ula socon lahayd weeyaan kitaabkan dee markii la qoray intaasoo culimmadii waaweynada adduunka baa waraaqa soo wada diray waraaqihii oo soo direen halkaan horey ku qoran yihiin warqadaha hore haddaan ka boodna ma jeedaan halkaasi ku qoran yihiin mafaatida culimmada islaamka nin kasta markuu kitaabka isha mariyey iyo ammaanta ku ammaanayo iyo cajaa'ibta iyo say usoo dhaweeyeen waka taqsiim lkitaab kitaabka intee qaybood ka kooban yahay sideeda kitaabkaan intee qaybood ka kooban yahay qaybihii kitaabka wey aqsaamulkitaabi arbacatun faajka o dhan afar qaybood buu ka hadlaya alqism lawal qaybta hore waxaa laga hadlayaa fi liimaani iimaanka waxa la rumaynaya wlcilmi cilmiga wlcibaadaati cibaadooyinka intaasu ka hadlaya alqism aani qaybta labaadna horta marka qaybtaa hore dee kutub intaasoo kitaab baa soo dhexgelaysa sharxa ka fiirinaysa alqism aani qaybta labaadna fi lmucaamalaati mucaamalaadka dadka isay u dhaqmi lahaayeen u mucaamaloon lahayen qof kala gadan laha waka iyo wal axkaami axkaamtii iyo wal caadaati dhaqamada caadooyin waa maxay waxyaalaha dhaqamada ah taas baa laga hadlaya way alqism aaliu qaybta saddexaad fi lfadaaili fadaail wa tafsiri kitaabu tafsir waljihaadi jihaad halkaasaa jihaadka laga baranaya jihaad wuxuu yahay taasaa laga hadlaya alqism raabicu qaybta afraadna fi lakhlaaqi akhlaaqda waa dabeicadaha iyo wasamciyaati waxyaalaha la maqlay waxyaala samciyaad baa la yihahda weli ah samciyaad iska maql jannaa maqashay naar baa maqashay dajaal baa maqashay malaa'ig baa maqal waxaa maqashay samciyaad waxaasaa laga hadlaya marka intaasoo dhan inta kitaab ay ka koobana yihiin ya soddon kitaab weeyaan qaybta afartaa qaybood kutubta dhexdeeda gelaysa waa soddon kitaab wakaas soddon kitaab bay noqonaya gudaha kitaabka ku jira kitaab kastaba yiri shar kullu kitaabin minha tushaddu lahu rixaalu rarkaa loo adkaysta haddaadan xataa meelaad meeshaa degantaha aan laga akrin tushaddu lahu rixaalu bay waxaa mudan yahay in rarka loo adkaysto gaadiidkaada iyo ratigaada iyo daabadaada iyo gaarigaada inta buuxsatid meeshaa laga akrinaya ina aado rarka u adkaysatid baa kitaab kastoo soddonkaa kitaab ka mid oo kitaabka taajka ka hadli doono wuxuu mudan yahay in rarka loo adkaysto loo xereeyo loo safro ilaa safarkuna waa dhibaato iyo mashaqo moogta waka waqad ratabtu waan ratibay buu yidhi qisma yilcibaadaati walmucaamalaati saas kuu qabta mucaamalaadka iyo cibaadaadka labadooda qaybood baa leedahay labadooda qaybood waxaan ku kala ratibay cala alabwaabi baabab dushood alfiqhiyati fiqhiga loo nisbeeyey kutubta axkaamta ah si u qornayd oo kale baan u kala hormarinayaaba ku leeyahy liannahu tartiibkaasa u celinaysaa liannahu tartiibkaasi alkaiiru waa kii badnaa waa alkaiiru waa kan badan alma'luufu loo dulmo inuu wux kala tartiibsan yihin baa dadku jecel yihin waliannahu tartiibkaasi awfaa isagaa oofin badan wa asracu degdeg badan fii shifaa'i lkhaliili qofka ooman yaa daaweyntiis caafimaadintiis min kulli mawduucin buuna oofin badan horey ku xir liannahu awfaa isagao oofin badan min kulli mawduucin mawduuc kastoo yuriiduhu uu doonayo hu mawduucaba adaalibu ninka daalibka uu doonayo mawduuc kastoo ninka ardaygaa iyo xerowga iyo ninka shiikaayo kitaabka akhrisanayo u baahan yahayba in qaabkaa loogu kala tartiibiyo oo loogu kala dhigo loogu kala dhigdhigo waa sida ugu fiican buu ku leeyahay waqad ibtada'tuhu waan bilaabay yidhi kitaabkan mustaciinan xaalana kii kaalmaysanaya bilaahi ilaahay anagoo kaalmaysanaya waxaan bilaabay fii rajabin bishii rajab la dhihi jiray alfardi ee keligeed ahayd hagee keligeed had rajab alfardi keligeed ahayd macnaha waxaa jira bilaha xurmada leh afar bilooda xurmo leh soo ma jiraan ha afarta bilooda xurmada leh saddex waa isku xigaan midna keligeed baa meel gaara taagan marka rajab baa keligeed meel rajabulfardi baa le keligeed baa kuwa kale waa ka go-anta haye sanadkuna wuxuu ahaa sanata ixdaa wa arbaciina wa alaai micatin saddex boqol iyo afartan iyo kow oo bacdal alfi kun ka bacdi ah kun ka bacdi kunna ku dara way ka dhiganta kun saddex boqol afartan iyo kowdii min hijrati lmustafa markii laga soo bilaabo sala allahu alay sl nabiga hijradiis milaadiga ma hijradii nebiga a taariikhdaasaan kitaabka matinkiisa qoray sharc maaha toddoba sano oo wax yarrima ma qoray kun saddex boqol afartan iyo kow haddana maxaan maraynaa kun iyo afar boqol soddon iyo kow soo maaha intaas baa udhaxaysa ha sala allahu alay slam wa atmamtuhu waxaan taam yeeloo dhammaystiray bitawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisana ku taam yeelay ilaa waa las maara tadaruciyaay laisma wax weyn laisma kor laiskuma qaadqaado aniga awoodayda iyo cilmigayga wax ku taam yeelay maaha bitawfiiqillahi ilaahay tawfiiqiisa baan taam baan ku taam yeelay buu yidhi tacaalaa sareeye fii sabiixati lisnayni maalin isniina subaxeed isniinta almubaaraka la barakeeye la maalinta isniinta waa iska barakaysanta acmaashaa la dul qaadaay nebigaa la dhalay calayhi salaatu wasalaam waka waa dhintay almubaaraka la barakeeyey alkhamis walcishriina shan iyo labaatanay ahayd min dilxija bisha kaloo isna iyana sharafta leh oo dilxija la yidhaahdo waa bil kaloo ashru xurumkaa soma sanata sabcin wa arbaciina wa alaatimiatin bacda alalfi alhijriyi sanadkii buu yidhi sabcin wa arbaciin wa alaatimiatin bacda alalf kun saddex boqol afartan iyo toddoba awalna afartan iyo kow soo bilaabay ogta waka lix sano iyo qadar weeyaan markaas toddoba sano wax yar dhiman bacda alalf kunkii alhijriyi hijriga loo ni loo nisbeeyey bishuna dilxija ahayd bu ku leeyahy xilligaas baan dhamaystiray bu ku leeyahy marka wuxuu ku leeyahay arrinta haasliin toddoba sano kitaabkan maxaa loo qoray sababto abuu yidhi usuul khamsiin shan iyo labaatan mujallad baan kasoo ururinay kasoo ururinay ka dooranayay fiirfiirinayay waka waxaa la leeyahay ibnu xajar ba markuu qoraya kitaabka maarata fatxulbaarig ya intee buu qoray muddo tiro badan lix iyo muddo tiro badan buu qoray a dhowr iyo toban sano lix iyo toban sano marka sidaas weeye bu ku leeyahy wuxuu kaloo yidhi shiikhu walaa aquulu dhihi maya buu yidhi anoo saa u dadaalay fii camalii haadaa camalkaygaan ee kana aan qabtay dhihi maayo ini anigu wafaytu waan oofiyey bilmuraadi ujeedadii o dhan muraadkii o dhan waa oofiyey dhihi mayo buu yidhi faani maayo walaakina anigu kolleyba ajhadtu nafsii naftayda waa dhibay calaa qadri daaqati awoodayda intay ahayd lacallii waxaan mudnahay buu yidhi uwaafiqu sawaaba sawaabka inaan waafaqo saxda inaan waafaqo ayaan rajaynayaa buu yidhi aan mudna saasaa la rajaynaya fain asabtu haddaan asiibo sawaabkii ku oo sawaabkii sawaabka u celi fadaaka sidaas oo waafaqidaasi maaratu waxaan doonayey weeye warajawtu aan rajaynayey sidii saxda ahayd haddaan waafaqabayo waabasaan rajaynayey wailaa haddaan waafaqi waayo oo khalad iga dhaco famaa ana anigu ma ahi ilaa insaanun insaan binu aadam shaanuhu shaanigiisu alqadau gafiyo wanisyaanu halmaan yahay binu aadan oo dhan shaanigiisa iyo xaalkiisu waa gafiyo ha halmaan haddaan hadda wax iga khaldamaana binu aadan baan ahay binu aadanna gafiyo halmaan waa lagu yaqaan haddaan saxana waa sidaa ilahay ka rajaynayay sheikhu waa saxa khayr allah siiyo wa ina anigu buu yidhi mar kale atadaracu adracu ila allah ilaahay baan u tadarucaya tacaala an yaksuwahu kitaabkan inuu huwiyo sawbal ikhlaasi ikhlaas maradeed ikhlaas maro oo ikhlaasa ilaahay darti inaa uga jeeday wa an yujammilahu baa ilaahay weydiisanaya ilahay inuu kitaabka ku qurxiyo bixullati lqabuuli qabuul iyo aqbalid iyo aqbal isku jooggeed xullad waxaa la yidhahdaa labada maroo isku eg labada qofka gashada laba maroo isku eg ha midda kore iyo midda hoose marka qabuul xullada isku jooggeed ilahay inuu kitaabkan ku qurxiyo fahuwa ilaahay subxaanahu nazahnaaye khayru mas-uulin mid mid wax la weydiisay midka ugu khayr badan weeye wa akramu ma'muulin mid lahididiilada lahididiilayso oo lahididiiloodana midka ugu deeqda badan weeyaan mid wax laga sugo wax laga rajeeyo kan ugu deeqda badan ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala marka kitaabka saasoo noqdo meel kasta adduunka meesha aad tagtid maktabadii kutub taallaba inta badan waa yaalla waa la gadaya waa la aksanaya waa kitaab qabuula carabiya cajami oo macnaha la jecel yahay oo markaas saas haddaad xataa lagu akrin saa u kala dhex u kala bixisid waxa wax badan baa ka fahmaysaa iyada aan lagu akrin waa kitaab nuura weeyaan shiikhuna iska cudurdaaranaya aad buu cudurdaaranaya wuxuu leeyahy bini aadan un baan hayo daciifo halmaan iyo nisyaan iyo waxaas ayaa bini aadanka de dabeecadiisa ka mid a waqad asmaytuhu waxaan ku magacaabay buu yidhi ku kitaabkan attaaja taaj aljaamica ururiyey lilusuuli usuul oo fi axaadiisi rasuul ahaaday sal alla alay slam taaj uljaamic lilusuul fi axaadiisi rasuul baan ku magacaabay buu yidhi taaj taaj maxaan ugu bixiyey magacaas ilaa magac markaad bixinaysa meel baa la rabaa inaad ka soo qaadatid waxaan macnaha tafaa'ul saraadaysanaya ilaahay qabuul mid kitaab sarreeyo oo ma garanaysaa koreeye inuu noqdo sida taajkuwa boqorada u gashadaan oo madaxooda meesha ugu sarraysa usii saaraan saasaa u rajaynayaabay waay usuushii buu jimciyey iyo weliba ziyaado usuul keliya maaha usuushii iyo dheeraadba waay ahlulcilmiga iyo culimada marjic kitaabaha weeyaan as'aluhu ilaahay waxaan weydiisanayaa tacaalaa sareeye an yajcalahu ilaahay kitaabka inuu ka dhigo fa'lan xasanan fa'li wanaagsan saraado wanaagsan cala albilaadi magaalooyinka oo dhan fa'li xasana ilahay inuu ga dhigo waan yanfaca bihi ilahay inuu ku anfaco bihi kitaabka alcibaada addoommada addoommadaba oo dhan ilahay inuu ku anfaco akrisaan ku camal falaan wax ka bartaan inahu ilaahay samiicun mid maqal badan weeye mujiibu mid aqbala dacwada yaa mujiibu dacwaada allahaas weeya mansuur caliyu naasif alxuseyni ashraaftu waa laba qole moogta xasan iyo xusein bay ka kala farcamaan ha marka isagu waa shariif waana xuseyni xasankii ina sayid cali ahaa awlaadiisii weeyaan nasligiisa iyo tarankiisa sheekha kitaabka qoray saasuu kuu noqonaya wallahu subxaanahu watacaala aclam